Wasiirka Caafimaadka Dowladda Koonfur Galbeed Saciid Axmed Cali iyo wafdishi ayaa kulan la qaadaya guddiga ka shaqeeya wareedda nisawga isbitaalka guud ee degmada Warlewenga kulanka gureed ayaa guddiga la wareegaya beesa dhan todoba kun oo doolara taasoo wasaaradda ka taageerayta ololaha isku-tashiga bulshada kaasoo laga dhisayo isbitaalka degmada Warlewenga munaasabadda adeeqda la ku wareejiya iyo weliba gobro ku hayaya guddiga dhismo isbitaalka odayaalka dhaqanka wasiirka caafimaadka dowladda koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada koonfur galbeed saciid axmed cali iyo ku warbiya dardargelinta dhismo isbitaalka degmada warlaweyne iyo bulshada ka amaane isku-tashiga iyo ka dhisada ayaa isbitaalka iyo deeqda beesada ee hadeersidiya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyo isku tashi bulsheed oo bulshadan degmada warlewen ganacsatadooda iyo maamulkooda iyo maxay aheeto qeybaha kala duwan ee bulshada iyo jaaliyadahooda dibadda ah oo isku duuban oo maxay aheeto cisbitaalkan hal abuuray in cisbitaal ay dhistaan ayaga isku tashtaan oo hay-ado kale ee dad kale aanay wax ka sugin oo gacan kale aanay wax ka sugin oo ayaga iyo dad ahaantooda iyo bulshadooda iyo maamulkooda inay isku tashtaan oo isbitaalkan weyn inay dhisaan ay hal abuuraan inaan aan aragno oo aan kormeerno oo annagana taladeena iyo tusaalaheena iyo wixii waajibkeena nagaga aadan inaan ka qabsano ayaan maanta aan u imaanay waxaan kale oo aan si gaar ah aan ugu mahadnaqa inta dhismaha cisbitaalkan uu soo socday degmadan maamulo kala duwanaa soo maray oo gaddoomiyaal kala duwanaa soo maray laakiin maantay waxaa nasiib u yeeshay dardargelintiisii iyo dhismahan derbigan taagan inuu qeyb ka noqdo oo uu hormuud ka noqdo gaddoomiye cabdiqaadir iyo guddigai cisbitaalkan ka shaqeeyey dhammaantooda si guud iyo si gaargaarba aan ugu mahadnaqaynaa ka wasaaradda caafimaad ahaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda koonfur galbeed waajibka wasaaraddan loo dhisay oo maxay tahay ay leedahay wuxuu yahay in dhammaan xarumaha caafimaadka ee dowladda koonfur galbeed inay gacanta ay ku hayso kuwa dhisan kuwii aanan dhisnaynna inay dhisto oo dhismooyin ay u raadiso haddii bulshada ay wax dhisanaysana bulshada inay ku dhiirigeliso oo ay boogaadiso ka dowlad ahaana in la garab istaago maanta marka kaalintii dowladda inaan cisbitaalkan aan soo gaarsiino oo aan muujino oo maxay ato inaan garabkiina aan nahay oo aan idinla shaqaynayno oo meel kasta oo la gaarsiin karo ayaan gaarsiinaynaa sida cisbitaalkan uu ku dhammaystirmi lahaa oo maalinta marka dambe aan soo laabanayn ama aniga aan ahaado ama maxay ato wasiir kaloo caafimaad ha imaado waxaa rabnaa cisbitaalkan oo dhammaystiran oo lagu shaqaynayo dad lagu daaweynaayo in maxay aheeto aan usoo laaban hadduu ilaaraal ka noqdo kan in shaqadiisa lagu sii dardargeliyo oo maamulka degmada iyo guddigii maxay ato gacanta ku hayaba inay shaqadoodii ay kusii darsadaan ayaan maxay aheeto kaalmadeen ku geysan doonaa guud ahaan dowladda koonfur galbeed oo madaxweynaha xafiiskiisa ugu horeeyo ayaa kaalmo cisbitaalkan soo gaarsiin doono kan waxaan wareejinaynaa lacag toddoba kun oo dollar ah oo maxay ato aan ugu talagalnay in guddigii cisbitaalka aan ku wareejino wasaaradda iyo wada dadaalo kale oo yeeka taageera sareeden baleeriyonka iyo dhismo cusub isbitaalka asilanka adeega bulshada degmada warlawenga